kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhawaada mar kale shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somaali diaspora news dot com dhegeystayaal waxaa maanta lasoo gunaanaday oo duleedka magaalada london ee dalka britain lagu soo gunaanaday shir foolka fool ah oo markii ugu horreysay ay yeeshaan wufuud ka kala socota dowladaha somalilan iyo soomaaliya shirkaas oo laba maalmood socday kadib maanta waxa ay soo saareen labadii dhinac ee kulmay iyo xubno ka tirsan beesha caalamka oo markaasi wadeenka ahaa shirka islamarkaana martigeliyey sideed qodob oo markaasi gogoldhig u noqon doona wadahadallo sii socda oo ay yeeshaan labada dan kulankan oo ahaa mid si aada u weyn ayaa waxaa kasoo baxay sideedda qodob islamarkaana hadalhaynta ugu badanina yahay bal halka uu ku dambeyn doono iyo wadahadalkan sida uu ku bilowday sida uu ahaa si haddaba aanu arrintaa ufaaqidno ayaanu la kaashanay laba aqoon-yahan oo labadaba maraykanka ku nool waa brofesor cabdiwaaxid sheekh cusmaan iyo faysal roobleh labaduba khadka ayay imika si toosa ugu jiraan kusoo dhawaada marka hore qurbajoog dot com ugu horeyntii bal haddii aan ku horeeyo profesor cabdiwaaxid sheekh cusmaan sideed u aragtaa habka loo gudagalay wadahadalkan islamarkaana loo abaabulay wadahadalkan dhex maray somalilan iyo soomaaliya
cabdiqaadir sidaad sheegtay wadahadalku waxaa lagu soo gunaanaday wadanka ingiriiska waa runtii tallaabo aada moodo inay daba socoto shirarkii hore laga soo bilaabo shirkii london iyo kii ka dambeeyey ee istanbul lagu qabtay oo labadaba ahaayeen markii koowaad ee somalilan ay si toosa uga qayb gasho shirar lagu falanqeynaya ama lagaga hadlaya arrimaha khuseeya soomaaliya marka run ahaantii waxaad moodaa inay taxane ay tahay bilaabmay taxanahaasna runtii laga yaabay hadhow inuu wejiye kala qaato arrimaha laga wada hadlayaana ay mar walba sii kordhaan marka markaad eegto is-horfadhiisad kale is-hor fadhiistay ajendaha dabcan shirkan hadda iyo wadahadalkan lagaga hadlayay sida muuqata ma ahayn ajende u dhaadhacaya arrimaha xasaasiga ah ama dadka lagu muransan yahay ama aada muddo labada dhinacba inay u arkaan arrimo muhiim agtooda ka ah hase ahaatee is-horfadhiisadkaa laftiisu waa positive baad moodaa waa arrin lasoo dhaweyn karo hadda waxaa laga yaabaa in ay u gudubto heer ka sarreeya heerka wasiirada ah oo hadda dadka kulmay dad wasiira bay ahaayeen marka heerkaas heer ka sarreeya oo hadda waxyaabaha kasoo baxay lagu soo gunaanaday ama warmurtiyeedkan ku jira waxaa kamid ahaa saad sheegtay in madaxweyneyaasha laga yaabo inay sarkaan oo hadhow labada madaxweyne ay dal dhexdhexaada ku kulmaan marka run ahaantii soo fadhiisadkaasi waa bilow sideedaba in la wada hadlo oo dadku sheekaysto oo dadka waxyaaba badan ay ka dhexeeyaan ama wax badan wadaaga la wada hadlaayo runtii ma xuma arrimahana haddii sidaa wadahadal lagu lagu lagu dhameeyo is-afgarad iyo isfahan baa ka dhici kara marka anigu kolley runtii waxaan arkaa tallaabo muhiima tallaabo horumar ah tallaabo in runtii si xalaal ah oo furfuran oo shafaafiye leh oo mataqaan qalbi furan ah looga wada hadlo de wixii labada dhinac kala tirsanayaan iyo mid walba aragtiduu leeyahayna dee si wacan loo soo bandhigo dhexdhexaadinta hadda ku dhex jirta oo sidaad og tahay waxaa hadda dhexdhexaadinta ku jiray dowladaha european unionka ayaa ku jiray dowladda ingiriiska oo si gaara iyaduna arrintan maaragtay ku dhexdhexaadinaysay marka taasi lafteedu waa muhiim isku soo dhaweynta laba dhinac oo wadahadal hadda ka hor aan caadaysan in la isku soo dhaweeyo waxaana laga yaabaa in loogu gudbo markaa hadhow in labada kooxood looga kala baxa iyagoo keligood ay isku noqdaan taasna ay keento markaa runtii arrimo waaweyn ama horumar laga gaaro waa si wanaagsan aad iyo aad ayaad umahadsan tahay profesor cabdiwaaxid niminkan haddaan siiyo aqoon-yahan faysal rooble faysal wadahadaladan in muddo ah bay soo jiitamayeen oo la hadal hayay marxalado kala gedisan bay soo mareen iminka waatan lasoo gunaanaday oo warmurtiyeedkana laga soo saaray sideed u arkaysay bilowgii iyo iskuduguridkii iyo doodihii labada dhan dhex maray intaan laishor fadhiisan
bismillahi raxmaan raxiim horta labadiina waada salaamayaa runtii ku noqon maayo sida uu professorku u sharaxay geedi socodka wadahadaladan iyo unugga meeshay kasoo ugameen oo london ahaa ilaa hadda meesha la joogo keliya waxaan jeclahay inaan ku daro in ay u bilaabeen si fiican oon runtii anigu aada u soo dhaweeyey markii hore waan ka biya diiday wadahadalada sidii kusoo boodada ahayd ee laysku dhexyaacay ee markiiba laysku diiday waana la socotay oo warqadaan ka qoray oo nidhi wadahadaladu iyadoon amba qaadin bay dhinteen maqaal ah ayaa waxaad moodaa naan sidii technicada markii hore lagu bilaabin laakiin hadda lagu heshiiyey markii dib hoos ahaan loo wada hadlay in la furo waxa la yidhaahdo talks of talks wadahadallada nuxurka intaan loo degin in wadahadallo isbarasho isla markaana waxyaabaha aan la isku diidanayn in laisku soo bandhigo lagana wada xaajoodo marka waxyaabaha sideedda qodob ee hadda wadahadallada ka soo baxay oo midkoodna uuna ahayn nuxurkii sida professor kuba kaga dhawaajiyey laakiin waxay yihiin wada arrimo aada odhan karto isbarasho iyo arrimo laysku raacsan yahay sida argagixisada inuu la dagaalamo burcadbadeeda inuu la dagaalamo in lasoo dhaweeyo dhaqaalaha adduunka uu soomaaliya iyo somaliland iyo gobolkao dhan maalgelinayo keliya laba qodob ayaa runtii muhiim ah sideedaa qodob ee la ansixiyey qodobka koowaad iyo ka labaad ka koowaad ood moodo inay soomaaliya guul weyn hawla soo hoysatay oo ah in ay ictiraaf ka heshay soomaaliya in laba geesood oo lafood oo isla eg oo isku xududaa inay ishor fadhiistaan kaasina waa t c g da ama dowladda ku-meel gaarka ee federaalk ee soomaaliya iyo dowladda somaliland taasi in badan baad moodaa markii hore inay dhawaaq keentay laakiin hadda la ogolaaday waa jeebka waxay ku ridan karto somaliland ay maanta hargeysa la tegi karto tan labaad eed moodo inay somaliland ay maanta hargeysa iyana la tegi karto oo dadka u bandhigi karto waxaa kamida iyana in ay ku darsatay qodob odhanaya cid alla ciddii kasoo horjeeda wadahadalada in si midnimo ah oo isku duubnaan ah loola dagaalamo marka somaliland haggows kuwa siday rabtay u fasilan kartaa waxay u fasilan kartaa kooxaha somaliland diidanaa sida khaatimo oo kale haddii ay tiraahdo waanu la dagaalamaynaa in markaa t f g da ama dowladda federaalka ee ku-meel gaarka ay tiraahdo qodobkii aynu ku heshiinay uu ahaa aydna dhinac naga raaca marka labadaas runtii maanta jeebka waxay ugu jiraan baan anigu ku dootami karaa dowladda uu seylaanyinka madaxa yahay intaas laga gudbo intaas marka laga gudbo wadahadalladu waxay ku bilaabmeen meel hoosaad si ay ugu amba qaadaan meel meesha ka sarreysa sida cabdiwaaxid baskaga dhawaajiy aada baad umahadsan tahay aqoon-yahan faysal rooble haddaan cabdiwaaxid u noqdo cabdiwaaxid wadahadalladan waxaad moodeysay in ay soo dhismayeen ama la hadal hayay muddadii labaatanka sanad ahayd ay soomaalidu u kala maqnayd somalilan iyo soomaaliya marka aad eegto habka loo galay sida laysku hor fadhiistay qodobadan ka soo baxay ma la odran karaa waxay hoos u dhigi karaan muhiimadii wadahadal labada dhan dhex mara mise waxaa la odhan karaa sida faysal sheegay qodobo muhiima oo dhinacyada qaar muhiimad gaara u leh ayaa ka soo baxay
horta laba arrimood bay ku xidhan tahay anigu sidaan u arko guusha laga gaari karo wadahadallo noocan oo kale ah ta koowaad waxa weeye horta cidda wadahadalladan ka qayb galaysaay kalsooni intee leeg iyo sharciyo intee leeg ama legitimacy intee leeg bay ka haystaan cidda ay u hadlayaan waa arrin muhiima wey marka dadka kala matalaya labada kooxood ma yihiin dad runtii yani matalaya constituentiska ama bulshooyinka ay ka socdaan matalaya marka wadahadalka haddii aad eegto iminka dhinacan somalilan dowlad baa la doo xukuumad baa la doortay labadii kun iyo iyo iyo tobankii iyadii baa hadda shaqaynaysa xukuumadaas wasiiro ka socda oo dabcan dowlad xukuumad lasoo doortay matalaya ayaa meesha jooga marka taas waxaa la odhan karaa ilaa xaddin maa waxaad moodaa inuu representation ama matalaad ay jirto sharciyeysanay jirto dhinaca markaad eegto sooma t f g da dabcan t f g du hadda process adag baa lagu jiraa oo transitional ah oo kala guur ama lagu magacaabo ama isbedel kale oo xukuumadii iyo systemkii transitional in isbedelayaad moodaa marka dhammaan madaxdii cuslay ugu cuslayd ee t f g duna maanta waa kuwa ku shiraya ee kenya marka wasiiradan hadda meesha yimi dabcan waa wasiiro dabcan matalaya xukuumadaas t f g da matalaya laakiin maadaama transition lagu jiro waxay aniga igula muuqataa sidaa faysal sheegay arrimaha nuxurka ee ay arinta salka u ah ama saldhiga u ah waxyaabaha la kala tirsanayo iyo final settlementka ama halka lagu dambaysiin doono xalka weli inaan la faragelin karin baad moodaa ilaa ay transitionkan ay p f g du ka baxdo oo ogosto labaatankeeda ay soo isbaxaan cidda talada ee t f g da ama soomaaliya gacanta ku haysa ay soo isbaxaan marka haddaad egto compositionka ama habka ay ka kooban yihiin dadka ka qaybgalayaasha laftoodu su-aal weyn bay ayay keenaysaa waxaanay runtii noqonaysaa mid la isweydiiyo ma yihiin dadkaa matalaya taasi waa midda koowaad ta labaad waxa weeye runtii subject mararka ama waxaa laga hadlaya laftiisu ee runtii noqonaya arim arrimaha laga hadlaya maxay yihiin weli ma qeexna mataqaanay si si cadna uma muuqato maxay yihiin waxyaabaha laysku hayaay issueska meesha yaalla ee laga wada hadlayaay maxay yihiin weli si cad somalilan dhinaceedana lagama hayo liisto ay soo bandhigeen oo yidhaahdeen one two three four baanu rabnaa inaan ka hadalno ee soomaaliyana weli ma soo bandhigin dadkan dhexdhexaadinay naftoodu ma aanay soo bandhigin marka waa warm up oo kale waa waxoogaa isa sii kululayn uun sidaa ay faysalaftiisu sheegay uun iyo isa sii barasho isla sii jaanqaadis iyo runtii isku sii furfurid ayaad moodaa laakiin hadhow haddii loo baahday in arrimaha waaweyn ee culculus ee labada dhinac u dhexeeya in la xaliyo waa in aan lagu koobin siyaasiyiin keliya wadahadalka lagu koobin waa in lagu daro dad ee suuganyahana dad dhaqanyaqaana odayo dad culimaa udiina ee qaybaha bulshada hadday noqoto civil society iyo qaybaha kala duwan waa in wax isku dhafa oo matalaya facaaliyaadka iyo dadka gudaha ee bulshada qaybaheeda kala duwan labada dhinacba waa inay ugu yaraan ay ku leeyihiin matalaad oo dad matalayahay ay ku jiraan wadahadallada noocan oo kale ah lana ballaadhiyo oo xataa la soomaaliyeeyo oo geed hoostii iyo meelo dhaqankii soomaaliyeed iyo soomaalidu siday isku taqaanaa oo laysku madaxa laysugu salaaxaa oo laysku afgartaa in meelaha laysla tago lafteeda ka maansami maysa ila tahay in sidee arrimaha wixii torxaanbixin iyo is-casis iyo wixii sasaba lagu dhammayn kara iyo wixii heshiis laga waxaasoo dhan waxa weye arrimo u baahan marka waa in technical xataa la baadho oo la eego dad la saaro oo gudiyo sida hadda iyagu ay ku dhawaaqeen oo kale waa arrin wanaagsan dad aqoon-yahano u ah xagga ku ah dhinaca sharciyada oo kale dhinaca taariikhda oo kale inay gudiyo farsamo oo noocaas oo kale ah oo bal arrimaha isku soo dhawaysa dee fanniga ama habka loo galo wadahadal iyo wadaxaajood waa arrin u cilmiye in la cilmiyeeyo u baahan oo u baahan runtii in si qoto dheer loo xaliyo si aanin waxaan wax maaragtay hal bacaad lagu lisay aanin noqonin hal marra ay noqdaan wada hadallo dhaxalgal ah oo cid walba ay ku faraxsan tahay labada dhinacba marka runtii skills iyo xirfad iyo waxay u baahan tahay daacadnimo iyo isku furfurasho badan bay u baahan tahay waa si wanaagsan waad mahadsan tahay profesor cabdiwaxid faysal roble haddii aad eegto sida profesorku iminka uu sharaxay sida mugtalan uu sharaxay ee ah in aanay jirin sharciyeed cad iyo qodobo cad oo labada dhani ay isla hor fadhiisanayaan oo markaa ay maaragtay gudagelayaan oo markaa ama ay isku waafaqayaan ama ay ku kala tegayaan isla markaana aanay jirto sharci darro dhanka weliba t f g da ah in sida loo wada hadlo sina waxaad umuudaysa in somalilan dhankeeda ay dabada ka riihaysa hadalladani ay dhacaan oo iyadu mar walba ay gudyada soo hormagacaabaysay ay aada uga hadlaysay oo dood weyn ay somalilan ka jirtay ka qaybgalka shirkan iyo cidda ku matalaysa iyo waxa looga hadlayo markaad eegto qodobada ka soo baxay mas oran kartaa ma la oran karaa maadaama aanay jirin xukuumad sharciya oo muddadeeduna xitaa ay dheer tahay oo agoosdhaafsiisan tahay aanay soomaaliya ka jirin wax yicnaa oo ballaaran miyay u samaynaysaa qodobadan kuxda badan ee qaar sidaas shikidanba u ah somalilan
horta waxa u harayba dowladda kumeel gaarka ee t f g da waa conton beri waxaan ka badnayn markaad isku soo celceliso because august labaatankeeda oo sanadkan aynu ku jiro waa iska dhammaanaysaa hadda kulamadan bilaabmay oo runtii everybody oo soomaali ah in soo dhaweeyo looga fadhiya waxaad ku tilmaami kartaa oo keliyata waxaan ka badnayn kulamo la xidhiida waxaa la yidhahda af ingiriiska meet and greet isbartaan gacan qaada markaana wadahadallo hoose bilaaba waxa keliya oo meesha tilmaaman runtii oo tilmaaman hoostana aan rabo inaan ka xariiqo waxa weeye dhinaca southka t f g da wixii ilaa maanta ilaa markaad ka bilowdo dowladii harte lagu soo dhisay iyo tii ku horreeyay dhinaca southku iyo dowladda t f g da diyaar bay u ahaayeen wadahadalada somaliland baa diidanay somaliland maanta waxay ka xorowday ama ay ka baxday waxa lagu magacaabo fear of the unknown somaliland intii hore o dhan waxay ku shaqanaysay haddii wadahadallo ay bilaabaan maxaa kasoo baxaya taasaanay hubin sababta waxa weeye meel bay ku degtay somaliland oo ah gooni isutaag iyo goosasho marka waxaa wixii intaa ka yar may rabin in ay miis lasoo fadhiisato marka cabsidiibaa hadda ka baxday baad moodaa xeelad iyo xirfadna way iska dhaada'iyeen sida cabdi kaga dhawaajiyey ama aqoon ha noqoto ama si kasta ha noqoto waxay ka dhaadhacday madaxda somalilan in aanay khalad ahayn waxna aanay ku jabnayn qofka kaa soo horjeeda ama arrin aa isku diidan tihiin inaad miiska la soo fadhiisato wax kaaga soo kordha mooye wax kaaga dhacaya inaanay jirin baa horta meeshii soo baxday arrinta legitimacy waa iska jirtaa oo dee somaliland waxaad moodaa inay ka yar fiican tahay legitimacy ay ka haysato shacbigeeda tan t f g da oo weliba hadda xaal adag oo kala guurka uu professorku sheegay ku jirta laakiin meesha waxaa jirta dhinaca kale ee somaali t f g ama dadka u dagaalamaya somali weyn ayana maanta guul bay sheegan karaan oo ah koob iyo labaatan sano arrinta somaliland ay iska xaaraantimaysay rajana laysaga dhigi jirayba haddii qof uu yidhaahdo war hala hadalla walaalaheen in maanta iyana ay usoo fadhiisato kursiga oo usoo dooya xidhato ayana dhinaca kale guul ay sheegan karaan weeye oy odhan karaan saasoo miiskii baan keenay marka horta there is no qof meeshan maanta ku qaray ma jiro somaliland waxaa odhan kartaa si dowlad ahaan baan dowladii t f g da ula sheekaysananaa kuwan kalena waxay odhan karaan wixii labaatan sano ay jisanay somaliland bal maanta miiska soo fadhiisiinay arrimaha loo gelayo waynu ognahay kiran oo aada iyo aada iyo aada u adag waa arrimo aan la rabin in markaaba lagu soo boodo soomaalidana waxa aynu caado u leenahay kusoo boodashada ayaa inagu weyn marka anigu waxaanan ku sootalayaa wadahadalladan furmay aada iyo aada ha loo maogtahay slow ama yar socod ha laga dhigo somaliland homework badan ama laydis badan baa u yaala inta aanay hadallo nuxurle aanay u daadegin oo waxaa kamida arrimaha khaatimaa u yaala arrimaha outland baa u yaala arrimo unionist gudaha ku jiraa jira kuwa diidan baa jira in bal guddidan ay faysal iyo maxamed doctor maxamed ay hogaaminayaan inay dib ugu noqdaan hargeysa in markaa wax bottom up ama hoos waxay kasoo bilaabaan oo ummadii somalilan loo bandhigo wadahadalladan meeshay tegi doonaan kuwa cadhoonaya lasoo gorigeliyo in bal markaa horta laga fikro iyadoo waxaa maanta jeebka ugu jira wadahadalladan bilaabma la haysto in la yidhaahdo sideebaha ugu roon somalilan natiijo ay kasoo hoyso in ay wadahadalladan la tagto i think t f g da iyada waxyaaba badan baa u yaala waa in kala guurka ay dhammaysaa waa in dowlad wax ku ooli meesha kasoo noqotaa waa in guddo cusub la sameeya somaliland waxaa laga yaabaa guddidan uu doctoorka foreign ministerku uu hogaaminayo inay sii socoto wax lagu dara uu yaraanayo laakiin ay hawsha wadaan ilaa haddana si fiican bay u wadaan somaali t f g dhinaceeda waa isku noqosho dambe ayaa inoo harsan marka hadda waa si fiican bay u bilaabmeen sidii aynu rabnay bay u bilaabmeen arrimaha indhaha lagama ridin waa la isbartay dad isjecel baad moodaa waa la is afgartay dhanba challenge ama caqabada weyn ee noorta waxa weeye wadahadalada inta ka dhiman sideebaa loo
waan gartay waa si wanaagsan faysal rooblaad baad umahadsan tahay haddii aan su-aasha profesorka u gudbiyo profesor cabdiwaaxid marka la eego isbedelkan aada moodo inuu kusoo wajahan yahay t f g da ama dowladdan kumeel gaarka ah oo markaa la doonayo in dowlad kala guurkan ka baxda ay soomaaliya ka hana qaado markaa dowlad dhexe oo awood lehi ay timaado qayb filashada agos wixii ka dambeeya sidee bay u saameyn kartaa arrintaasi wadahadalladan haddii tusaale ahaan ashkaas ama shaksiyaad siyaasiyiin aan qabin in habkan iyo hanaankan wadahadalka loo gudagalayo aanu ahayn mid soomaali dan u ah oo markaa halkaas caqabad ay ka timaada sidee loo wajihi karaa maxaase ku iman karaya isbedelkaa siyaasadeed ee koonfurta ka kusoo wajahan
horta cabdiqaadir marka hadda sida qorshuu yahay laga baxo transitionka ama xilligan kala guurka ciddii la doorto ama lasoo xulo madaxweyne iyo baarlamaan iyo ra-iisul wasaare sida qorshuu yahay miiska waxaa u saaraan doona arrimo culculus baa u saaraan doona arrinta laba arrimood baa cakirayaan anigu qabaa hadhow oo u baahan doona dad iyo xeelad in lagaga baxo weli waxa weye dhinaca sharciga waxaad ogtahay dastuur qabiy qoraal in hadda la wado dastuurkaa qabiy qoraalkaa in hadda gooyinkii loo gudbin doono kadibna la ansixin doono sida hadda qorshuu yahay kadib si kumeel gaara uusii loosii loo dhaqangelin doono somalilan sida muuqata dabcan inuu ogyahay wax tale iyo qorshahaasi dastuursanaynta iyo dejintiisa wax luga kumay lahayn oo somalilan marka la eego gaar ahaan dhinaca xukuumadda waa laga yaabaa afraad somalilan ka socda ama odaya dhaqameedyo ama dad u dhashay mataqaana somalilan inay joogaan laakiin xukuumadda maanta dadka iyadu u talisa ee somalilan laga soo doortay ee ka talisa kuma aanay wax luga kuma aanay lahayn marka arrintaas horta in la xaliyay u baahan doontaa oo runtii farsamo aaday uga baahan tahay muxuu noqonayaa mowqifka somalilan ay ka qaadan doonto arrimahan xagga sharciga iyo maxay saameyn keeni kartaa waa arrin barita ta kale waxa iyadna noqon doonta marka arrimaha la qalo ee sidaa loosoo kala loosoo kala loosoo bandhigo markaasaa runtii la kala bixi doonaa oo dad ra'yigooda dhabtii soo bixi doonaa markay noqoto maxaa laga hadlaya arrimaha nuxurka saldi markaasi horsoo dhici doonta marka caqabooyin waaweyni way horeeyaan laakiin waxay u baahan tahay statesmanship dad kartilay u baahan tahay oo aqoon leh oo runtii wadaniyad ay ku jirto dhinac walba labada dhinacba wadaniyad adagii ay ku jirto iyo runtii xirfad inay wada hadli karaan lawada way adag tahay in lawada hadlaayo waa arrin xirfad u baahan in la isfahmaano way kasii adag tahay in wax lawada qabsado oo wax la isla meel dhigaano way kasii adag tahay waxani wax sahlan maaha waa arrimo runtii u baahanaya karti iyo leadership iyo hogaan dadka u baahan marka marka labadaa arrimood caqabado waaweyn oo hadhow arrimaha xuduudda masalan somalilan oo kale sida uu walaalkiisasa sheegay arrinta khaatume state bartankii ugu jirta arrinta dhinaca kale outer state waa ay jirtaa somalilan mataqaanaa guud ahaan waa waa caqabada bay labadaas ku noqon karaan dhinacan kale t f g da dee puntland iyo south centralkan kale khilaafaadka iyo nidaamkan federaaliga ee lasoo wado iyo maxaa ka dhalan doona xataa isbedelkan soo socda waxaasoo dhani wax mataqaanaa maanta la wada saadaalin karo oo si saxa oo kama dambaysa loo saadaalin karo ma aha waana arrimo wada adkaynaya wadahadalka si guud soomaaliya iyo somalilan loo wada hadlayo raad toosa kula weyn marka arrimahani anigu waxaan qabaa sida uu faysal sheegay tartiib in loo galo wixii laga midaysan yahay ama wax layskaga laga wada hadli karo ee wax laga wada qaban karo layskaga heshiis laga gaari karo in lagu bilaabo umuurta teeda yaryar la horreysiiyo teeda culculus dib loo dhigto ciddii ehel u ah ama kartideedalana loo loo dhiibto marka arrintu ay sidaa ku socdo caadifadana laga yareeyo ay ag socoto wadaxaajoodkan wacyigelin badan ay ag socoto labada dhinacba ah oo adkaynaysa dabcan walaalnimada dadka ka dhaxaysa iyo runtii xaqsoornimo xaqsoornimaduna waa muhiim oo waxbaa la kala tirsanayaa meeshan maaha by accident somalilan inay maanta somalilan tahay oo midowgii midowgii dhacay lixdankii inay somalilan maanta ka noqotay dee kuma imanin wax ciyaar ciyaara kuma imanin ee duruufaa keenay duruufahaasna daaweyn iyo in hoos loogu dhaadhacay u baahan yihiin iyo in layska turxaan bixiyo oo laga wada hadlo qof walba ra'yigiisa xortaa uu sheegto go-aanna laga gaaro marka arrimuhu waa arrimo ad adag oo runtii sidaas caadifadana ha laga yareeyo labada dhinacba baan adigu ku deli lahaa sidaa jawgu ha ku bilowdo cid cid wax jiirsiin karta oo wax ku qasbi kartaana ma jirto cid cid wax ka qaadan kartaana ma jirto oo soomaaliya iyo somalilanba maanta nin walba de meeshiisu ka taliyaa oo madaxdaa jirta dhinac walba ee dadku waa iswada agdegan yihiin soomaali guud ahaana waa la wada yahay haddana dadku waa kala qoqoban yahay oo siyaasadaha iyo dagaalka iyo waa la wada kala qoqoban yahay iyo tabiic qabiilka iyo wax oo dhan marka waxyaabahani waxay u baahan tahay farsamo adag bay u baahan tahay laakiin wixii dadka isku soo dhaweynaya sidaasoo kale ah in la wada weeyey laakiin arrinta aan kusoo gabagabanaya waxay tahay waa in runtii aada looga fiirsado maxaa laga wada hadlayaa maxay yihiin qodobada laga wada hadlayaa maxaase danta laga leeyahay ujeedada looga socdaay maxay tahay sideese lagu gaadhaya road maab kalay u baahan tahay road maabka laga sheegaya soomaaliya hadda mid lamiday u baahan tahay jid wadahadalka laftiisu road maab buu u baahan yahay iyo ifafaalaha in la iftiimiyo habka ay wax u soo baxayaan iyo habkay wax u socdaan guddiyo hoose oo technicalina ay ka wada hadlaan waxaana waktigeeda la siiyo waktiga laftiisu waxbuu daaweeyaa isbedelada aan laga hordhicin t f g da hadda waa tano muran weyn baa ka socda maxay noqon doontaa ma ogin marka anigu waxaan qabaa sidaa mataqaana idinkuba aad sheegteen qodobadaa maanta soo baxay waa qodobo hordhaca waa qodobo wax lagu bisi karo waa qodobo laskii faahfaahin karo yaan iska horjilba la digino aan la oradin anigu waan kasoo horjeeda in laydhaa hebel baa guulaysay loo khasaaray hebel baa hele hebel lagu waay taa adiga maanta scoor scoor keeping haddii la galo oo la tirsado waxay noqonaysaa khatar bay noqonaysaa waxoogaa hooska tuurkana la iska ilaaliyo oo dadku mataqaana iminka arrimihii waad ogeydeen khilaafkii beriga dawleed ka dhacay iyaa dhinaca soomaaliya ayaa ka soconaya oo puntland iyo t f g da lafteedu arrimahaasi arrimo xasaasiya wey in in las dhowro oo arrimahaas si aada iyo aada loo dhowro oo dad xilkasmi ay ka taliyaan oo danta guud iyo dhinac walba eegaya ayaa loo baahan yahay nin walbana xaqiisa aan la duudsimin ee lasna dulqa laiskuna dulqaata aan mataqaanaa la isna xaq dhowro aad iyo aad ayaad umahadsantihiin labadiinaba waktiga naga dhacay awgii waad mahadsantihiin mar kale waa professor cabdiwaaxid cusmaan iyo aqoon-yahan faysal rooble oo labaduba jooga cariga maraykanka khadka telefoonkan iigu waramayey halkaad naga dhegaysanayseena waa shabakada ama barta internetka ee qurbajoog dot com ama sidoo kale waxaad naga soo boqon karaysaa dhegeystayaal somali diaspora news dot com aad iyo aad ayaad umahadsantihiin labadiinaba
ومرات عمقة بس ليس هو ما تنتظر واي عبد الرحمن وما تنتظر